maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay dileen nin wata gaadhi dameer oo u socday magaalada waajid ili lagu kalsoon yahay ayaa v o a u sheegay in gaadhi dameerkaasi ay saarnayd cunto magaalada waajid ayaa ka mid a magaalooyinka ay go-doomiyeen maleeshiyada ururka al-shabaab caashe ibraahim aadan ayaa dilkan ka waraysatay wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh waad mahadsan tahay caasho nin watay gaari dameer ayaa inta u dhexaysa deegaanka buurdhuxule oo ka tirsan degmada waagid iyo sidoo kale degmada waagid ay ku qabteen kooxda al-shabaab gaari dameerkaasi waxaa saarnaa raashiin ayaa saarnaa wuxuuna u waday dhinaca degmada waajid ee gobolka bocool marka shabaabkana marka raashiinka deegaanada ay maamusho hore ay uga mamnuuceen ninkaasi waa la qabtay waxaana lagu dilay inta u dhexaysa degmada waajid iyo deegaanka bor buurdhuxunle iyadoo gaarigii gaari dameerkii saarnaa raashiinkana ay gubeen kooxda al-shabaab warkaas yaa kuu xaqiijiyey catosh dadka deegaanka oo ilo kala duwan aynu ka helnay ayaa warkaasi noo xaqiijiyey sidoo kale mas-uuliyiin kale oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bocool oo ayaguna aan la xidhiir waxay ii xaqiijiyeen in inta u dhexaysa degmada waajid iyo deegaanka buurdhuxulle lagu gowracay nin gaari dameer raashiin ku siday kaasi oo kusii jeeday dhinaca magaalada xudur ee gobolka bocool maxaa lagu kala xaqiijiyey in ninkaasi ciqaabta ay shabaab u geysatay in ay la xiriirtay raashiinka uu waday iyo inay wax kala jireen maxaa lagu kala ogaaday in ciqaabtaasi ay ku dhacday raashiin uu waday oo keliya muddooyinkii lasoo dhaafayba waxaa jiray deegaano fara badan oo dawladdu ay maamusho gaar ahaan degmooyinka dawladda ay gacanta ku hayso kooxda al-shabaab ayaa cunaqabateyn ku sameeyey oo waddooyinka ka xiray waxay sidoo kale ka mamnuuceen kooxda gaadiidka badeecooyinka inay galaan deegaanadaasi inay galaan marka qof allaale qofka ay ku arkaan inuu wado raashiin u wado degmooyinka dawladdu ay maamusho sida xudur waajid ceelberde waxay samaynayeen raashinkana waa la gubayey qofkii lagu arkana waa la dilayay marka ma ahan mid ku cusub deegaanadan koonfur galbeed marka qofka raashinka wada ee u wada deegaanadaas ay ka mamnuuceen in cunooyinka ay galaan qofkay arkaan waxaa tiri qofkana way dilayaan raashinkana way gubayaan shabaab markay falkaa samaysa kadib ay dadka la hadlaan sidee lagu maqlaa codkooda muddo dhowr jeer ayay shabaabka kahor inta aysan bilaabin inay dadka dilaan oo raashinkana gubaan ayay markii deegaanada ay qabsanayeen dowladda federaalka ciidamadeeda ay ku celceliyeen oo ay u sheegeen islamarkaana waxay markaasi ay sheegeen in wadooyinka deegaanadaasi ay go-on yihiin oo aysan wax gaadiid badeecooyin sida aysan soo geli karin waxaa xusid mudan in gaadiidka badeecooyinka sida ay soo raacaan kolonyada ciidamada amisom ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed marka deegaanada qaarkoodna waxaa dhacda in gaari dameero ama dad dhabarkooda waxyaabo ay kusoo qaadaan in lagu soo geliyo haddii lagu arko qof raashiin ama badeecooyin kale sidana lagu arkana ay ay kooxda shabaab ay dilayaan
kooxda laftirkeed raashiinka ay cunaan ilen waa bani aadan cunne ku nool yihiin xagguu usoo mara iyaguna yaa u keena mar haddii raashiinka ay qabtaan maxay raashiinka u gubaan deegaano fara badan oo iyaga ay gacanta ku hayaan ayaa jira deegaanadaasi oo ay gacanta ku hayaan si caadi ah ayay raashiinka uu usoo galaa wuxuuna ka soo galaa magaalooyinka waaweyn ayuu kasoo galaa oo ganacsi ahaan ku xiran gobolka bocool oo kale tusaale ahaan magaalada baydhabo badeecooyin fara badan ayaa ka baxo oo deegaano iyagoo ay maamulaan gaara sidoo kale magaalada beledweyn oo gobolka hiiraana iyadana badeecooyin fara badan oo iyago magaaladaasi kasoo waxaa jira kasoo gala deegaano fara badan oo gobolka bocool ka tirsan oo kooxda al-shabaab ay maamulaan marka deegaanada ay maamulaan si caadi ayay ay usoo gaaraan gaadiidka badeecooyinka deegaanada ay maamulaan ciidamada dawladda amaba dawladda ay gacanta ku hayso shabaab waxay horay u mamnuuceen in wax gaadiida ay soo galaan islamarkaana waxaa jira deegaano fara badan oo xitaa isbeddel dhinaca maciishada quutul daruuriga uu ku yimid sababa mamnuucidda ay mamnuuceen kooxda al-shabaab
ninkii hadda aada sheegtay inay kooxdu dishay ninkii ma la gartay wuxuu ka mid ahaa dadka deegaanka degmada waagid ee gobolka bokool waxaa dadka qaar ayay xaqiijiyeen in ninkaasi uu ka mid ahaa dadka reer miyiga ay iyagu gaari dameerada ku shaqaysta mararka qaarkood sidan oo kale ayuu badeecooyin ama raashiin u geyn jiray degmada waajid ee gobolka bokool marka maanta ayay gacanta ku dhigeen kooxda al-shabaab marka ma iyagaa meydkiisa aasay mise meeshay uga dhaqaaqeen mise dadkiisa ugu yeereen sidee wax u dhaceen markay dileen kadib markii falka dilka uu dhacay kadib eheladiisa ayaa loo sheegay kadib eheladiisa ayaa meesha ka qaatay oo aasay
waa hagaag dhegaystayaal kaasi aad buu mahadsan yahay waxa uu ahaa wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh waxaana uu warrameeyey caashe ibraahim aadan